dadka ku dhaqan deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa madaafiic lagu duqeeyey duleedka deegaankaasi janaale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan wararka laga helayo deegaanka janaale ayaa xaqiijinaya duqaynta in lala beegsaday saraakiil shabaab ka tirsan oo ku sugnaa meel u jirta janaale lix kilomitir ku dhowaad toban ruux ayaa ku geeriyooday duqayntaasi kuwaasi oo qaarkood ay ahaayeen saraakiil kooxda shabaab ka tirsan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay dadka ku waxyeeloobay duqaynta inay dhammaantood ahaayeen kuwa ka tirsan kooxda al-shabaab maahan markii ugu horreysay duqayn noocan loo geysto kooxda al-shabaab saraakiilna looga dilo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo